أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno inshaa allah qodobo ay ka mid yihiin waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobay oo kulan gaara ka yeelanaya hubaanti la'aanta dhanka dhaqaaleh ee dul hoganaysa ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku soo duulay dalka soomaaliya barnaamijka ayaad ku maqli doontaan xoogagga muqaawamada filistiin oo si kulul u dhaleeceeyey tallaabada uu hogaamiyaha maamulka shahaadala dararka ah ee somalilan ku booqday yuhuudda kuna weyneeyey hogaamiyayaashii yuhuudda aasaasay tobannaan ruux oo etoobiyaan ah oo ku dhintay shil gaarih oo ka dhacay gobolka amxaara waxaa kale oo aan idiin haynaa halkee ayay ka soo bilaabatay taariikhda hijiriga ee muslimiintu ay xisaabsadaan maxayse tahay fadliga ku jira isticmaalka sannadka hijiriga iyadoo laga fogaanayo midka miilaadiga ee gaaladu ay leedahay kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay muuqaalka leh oo lagu soo gudbinayo waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta iyo warbixin kale oo ka mid ah warbixinnadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijka faafareebka wararka ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobay ayaa kulan gaara ka yeelanaya hubaanti la'aanta dhanka dhaqaalaha ee dul hoganaysa ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku soo duulay dalka soomaaliya haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaabo xubintaasi inoo soo diyaariya wad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa golaha ammaanka oo kulan khaas ah ka leh mustaqbalka ciidamada soo duulayaasha afrikaanta ee ku sugan soomaaliya waxaa loogu yeero golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa kulan aan caadi ahayn ka leh mustaqbalka ciidamada afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya kulankan oo ka dhici doona magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa diiradda lagu saarayaa xaaladda guud ee dalka soomaaliya gaar ahaan hubanti la-aanta maaliyadeed ee dul hoganaysa ciidamada afrikaanta ee dalka ku jooga magaca eusom warbixin uu golaha ammaanka si horudhac ah u soo saaray ayaa lagu sheegay in kulanka warbixin looga dhagaysan doono ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo madaxa guud ee ciidamada afrikaanta ee xuruntooda weyn ay tahay xerada xalane qaramada midoobey waxay muujinaysaa walaac ah in aan ilaa iyo hadda lahayn wax qarash ah oo lagu bixiyo mushaaraadka ciidamada islamarkaana la dhimay wax ka badan soddon iyo afar milyan oo dollar dowladaha reer galbeedka ee maalgelin jiray howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ayaa isku khilaafsan hanaanka kharash bixinta sida ku cad warbixin lasoo saaray ka hor kulanka la filayo in uu ka dhaco qaramada midoobay dowladda soomaaliya ayaa isku dayday in kulankan khaaska ah aan lagu soo hadalqaadin wax ku saabsan arrimaha qasan ee siyaasada soomaaliya gaar ahaan iskahorimaadyadii muqdisho ka dhacay iyo muranka doorashooyinka taasi beddelkeedna diiradda la saaro arrimaha ciidamada midooda afrika balse iskudaygaas ma guulaysan oo ergeyga u n-ka ee soomaaliya ayaa warbixin guud laga dhagaysan doonaa arrinta ku saabsan maalgelinta ciidamada afrikaanta ayaan weli helin taageero buuxda sidoo kale warbixinta ayaa lagu adkeeyey in awoodda xarakada al-shabaab ay sii xoogaysanayso welina ay gacanta ku hayso dhul beexad leh dowladda maraykanka ayaa horey u diiday in reer galbeedku dhabarka u ritaan maalgelinta soo duulayaasha eyusom arrinkaas oo xaaladda calooshadushaqaystayaasha sii xumaysay bilaha juun iyo oktoobar ee sanadkan ayaa go'aamin doono mustaqbalka howlgalka ciidamada shisheeyaha afrikaanta ah ee soomaaliya kolkaas oo ay dhici doonaan kulamo lagu sheegay kuwo masiiri ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxaha muqaawamada oo si adag u cambaareeyey safarka ciro ee magaalada qudus kooxda filistiiniyiinta ee muqaawamada ayaa si adag u cambaaraysay booqashada uu madaxa maamulka shaadaladirirka somalilan cabdiraxmaan ciro ku tagay magaalada qudus ee yuhuuddu ay xoogga ku haysato war-saxaafadeed ururku uu soo saaray saacadihii lasoo dhaafay ayay ku caddeeyeen sida ay uga soo horjeedaan safarka ciro waxaanay sheegeen in tallaabada uu dabarilifkani qaaday ay tahay mid aan marnaba la aqbali karin muqaawamadu waxay kaloo war-saxaafadeedkan ku sheegtay in qorshaha uu ciro doonayo inuu safaarad kaga furto magaalada la haysto ee qudus ay tahay gef siyaasadeed iyo waxa ay ku tilmaameen xadgudub ka dhana xeerarka caalamiga ah waxaan si adag u cambaaraynaynaa waannu diidannahay in ciro uu booqdo maamulka sahyuuniga ah islamarkaana uu la kulmo hogaamiyeyaashooda loo yaqaan kuwa leh taariikh dembiyeed oo ka dhana dadkeenna filistiiniyiinta iyo dadka carabta ay tiri muqaawamadu waxay kaloo muqaawamadu intaasi ku dareen tallaabada uu damacsan yahay ciro ee ah in uu safaarad ka furto qudusta la haysto waa gaf siyaasadeed iyo ku-xadgudub dhammaan xeerarka caalamiga ah iyo iska indhatirid mowqif ka midaysan ee carabta iyo islaamku ay ka leeyihiin qudus muqaawamada oo axaddii shalay soo saartay bayaankan ayaa tallaabada uu qaaday madaxa maamulka dabalilifka somalilan cabdiraxmaan ciro ku tilmaantay mid khatar ah waxaanay ku baaqday in uu si deg deg ah uga laabto waxaa kale oo ay muqaawamadu ugu baaqday waxaa loogu yeero ururka jaamacadda ururka iskaashiga islaamka iyo sidoo kale dhinacyada kale ee ay khusayso in ay tallaabo ka qaadaan si looga hortago in maamulka somalilan uu jebiyo mowqifka midaysan ee arrinta filistiin waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud marayaa faahfaahin laga helayo qaraxyo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada bardaale oo lala egtay guryo ay degan yihiin laba sarkaal oo ka tirsan maamulka riddada ah ee degmadaasi waxaana qaraxyadaasi ku dhaawacmay laba murtad oo midhi uu sarkaal yahay waxaan markan soo qabanayaa mareegta enredio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa tobannaan ruux oo etoobiyan ah oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gobolka axmaarada ugu yaraan kow iyo soddon qof ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo aad u dhimasho badan kaasi oo ka dhacay gobolka axmaarada ee dalka etoobiya shilkan ayaa yimid kadib markii uu basiday rakaab badan oo ka soo baxay magaalada disiya kuna sii jeeday caasimadda adis ababa uu ka baxay waddada iyadoo baabuurku uu ku dhacay tog qoto dheer oo qiyaastii u jiraa boqol mitir dhulka hoostiisa maamulka gobolka axmaarada oo qoraal rasmi ah ku baahiyey internetka ayaa xaqiijiyey masiibadan wararka ayaa intaasi ku daraya in dadka qaar ay qabaan dhaawacyo halisa iyadoo kooxaha gurmadka ayay la kulmeen caqabado dhib weyn leh sababa la xiriira qaabdhismeedka togga moolka ah ee uu basku ku dhacay inkasta oo booliisku aysan weli soo saarin sababta rasmiga ah ee shilka haddana baaritaanada horudhaca ayaa tilmaamaya in darawalku uu ku socday xawaare aad u sarreeya cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka caawa oo ah habeen talaado ah waa kowda bisha muxaram ee sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri waxaa noo soo dhammaaday sannadkii kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri haddaba intii nala socotay markii uu dhashay sannadkan miilaadiga ee laba kun iyo labaatan iyo lix waxaan faahfaahinay halka laga soo xigtay taariikhdaasi iyo sida ay magacyada bilahaasi ku jira u yihiin asnaam ay gaaladu caabudi jireen caawa waxaan idiin haynaa halkee ayay ka soo bilaabatay taariikhda hijiriga iyo fadliga ay dadka muslimiinta u leedahay dhaqangelinta taariikhda sannadka hijiriga kelimad amuurtaasi daran waxaa caawa inoo hayaa sheekh cabdilfataax aweys abuxamza oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام حي لا يموت قيوم لا ينام ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية wuxuu nagu leeyahay dadka muslimiinta ah taariikhdooda iyo waxa ay wax ku taariikhaystaan kitaabka ilaahay baana loogu sugay allah wuxuu leeyahay waxaad wax ku kala tirsataan oo bilaha ilaahay subxaanah wa tacaalaa idiin taariikheeyey haddaad tihiin muslimiin waa laba iyo tobanka bilood laba iyo tobanka bilood waxa weeyaan afar bilood oo xurmo leh ayaa ku jira oo dadka muslimiinta ah dagaalka iyo dulmiga iyo dhiigga xaaraan ay ka tahay inay maarkaysaa lugaha la galaan bal qabla alislaam jaahiligiina aad bay u xurmayn jireen allah marka subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahy ha isdulminina dhexdiinna taasi waa diinta toosan oo macnuhu waxa weeyaan diintayada waxba kama tegi maa faradnaa fi lkitaabi min shay hadday tahay arrimihii ijtimaaciga hadday tahay iqtisaadkii hadday tahay caskarigii haddii ay tahay ma arkaysaa yacni culuuntii kale ee funuunta ahaa dunyawiga ah kuwa aakhiradiinnii qisaskii qur-aanka waxba kama tegi maa faradnaa fi lkitaabi min shay ta aayadda tanna waxay noo caddaynaysaa inaan taariikh leennahay taariikhdeennuna ay ku kooban tahay laba iyo tobanka bilood afar biloodna ay xurmo tahay laba iyo tobankaas bilood marka waxaa lagu soo koobaa masrar jaja rash rash lada waa lix xaraf iyo lix xaraf oo macnaheedu yahay muxaram miimka ugu horeeya safar rabiicu alawal rabiicu athaani jamaad alawal jamaad alaakhir rajab shacbaan arrimahaan ka hadlaynana waa taariikhdaas hijriga ah ama qamariga ah ee dadka muslimiinta ay wax ku tirsadaan taariikhdaa wakhtigay soo bilaabatay iyo maalintii kow la yidhi iyo muslimiinta say u tadbiiqiyeen soomaalidu maxay u yiqiineen dadka soomaaliyeed ee luqadda aan ku hadlayno fahmaya ee ummaddeenna ah taariikhdaas odayaasheenni hore sidee bay u arkayeen ma ku dhaqmi jireen maantase fursadda aan helnay ma ka fiican tahay fursadihii hore kadibna waxaan ka hadli doonnaa haddii ilaahay inoo idmo bilaha qaarkood fadaa'il baa lagu sheegay waxaanu ku jirnaa waxa weeyaan awaakhir sanadkii kun afar boqol afartan iyo toddobadii shaharkii ugu dambeeyey oo dulxaja ah nantadir waxaan sugaynaa bisha muxaram oo sanadka cusub ma arkaysaa islaamiga afartan iyo sideedda ah waxa weeye bilaha ugu horeeya muxaram taariikhdaas marka walaalayaal awalan haddii aan taariiqayno waxay soo bilaabatay axdigii saxaabada markii futuuxaadkii la furtay oo muslimiintu dhul badan ay furteen fii zamani cumar xudayfata ibn alyamaan baa soo jeediyey in nimanka romaanka iyo nimankii farisiinta ay lahaayeen qoraallo iyo saxiixyo iyo waxa waaye dokumentiyo ay howlahooda ku kala wadeen maanta waxaad ogtihiin waxaa la yidhaahdaa war magaalo waraaqu ku yaallay dhaha yani dadku inay qortaan oo ma arkaysaa taariikhdooda ay qoran tahay dee muslimiinta kaga owleysan shaacirkii islaamigana wuxuu yidhi taariikhunaa mabda'uhu min rasuuliillaah walmakkata umulquraa taariikhdeenna bilowgeedu waxay ahayd nebigeenna markuu maka ka hijrooday madiine u tagay baa kow layidhi mabda'eeda makana waa magaalooyinka muslimiinta caasimadoodii wey ilan gaaladu waad ogtihiin reer galbeedku jeneefay leeyihiin gaalada guud ahaan qaramada midoobay isugu yimaadeen ururay samaysteen muslimiinta markaa udubdhexaadkooda waa meesha qibladooda u jeedo oo maka ah nebigeennana laga soo saaray salawaatullahi wasalaamu caleyh marka asxaabtii markay fadhiisteen fii zamani cumar waxay isku raaceen in laba iyo tobanka bilood awal looga dhigo muxaram qaar baa ramadaan soo jeediyey laakiin markii dambe waxay isku raaceen in muxaram bisha ugu horraysa ay noqoto limaadaa sumiya almuxaramu muxarama maxaa loogu magac daray waxay yidhaahdeen carabtii waxay ahaayeen qabla alislaam kaanuu yuxarimuuna alqitaala way iska xarimi jireen bisha iyada ah inay dagaalamaan ashhurulxurumkii bayna ka mid tahy nebigeennana calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi soon la soomo bacda ramadaan waxaa u fadli badan shahrullaahi almuxaram salaad faktuubaha oo la tukado gadaasheeda oo ma arkaysaa salaad xigta oo fadli leh waxa weeye qiyaamuleyl marka bilaha kale ee nebigu soonka bacda ramadaan ugu badnaa shacbaan bay ahayd laakiin fadiilada muxaram baa ka fadli badan bay culimmada isku raaceen maadaama axaadiidta sariixada ay caddaynayaan tobankeedii ayadana fadli baa ku soo arooray waxa waa maalinkii nebiyullaahi muusa ilaahay uu ka badbaadiyey fircoon iyo shartiisa riwaayad kalena waxay caddaysay waa maalinkii nebiyullaahi nuux doontiisii ay wastawad cala aljuudiya ku istaagtay oo ummaddii bacda aadam kadib tarmi lahayd mu'miniinta lahaa oo sinfi walba wax looga soo qaaday kuwii khilaafana ilaahay cirkii dhul biyo uga keenay calaa kulli nebiga calayhi salaat slaam markuu madiine yimid waxaan ognahay in yahuuddii ay sooneed wuxuu ku yidhi maxaad u sooman tihiin waxay waa maalinkii muuse ilaahay uu ka badbaadiyey fircoon mana aysan raacin ogow zacmi iyo sheega shay aheed maca daalika nebigu wuxuu yidhi annagaa idinkaga xaqnimo badan muuse muuse walaalkeen buu ahaa wuxuuna asxaabtii amray inay soomaan laakiin waxaa loo sheegay inay nimankaas ay la gaar yihiin ma arkaysa tobanaadka markaa nebigu wuxuu yidhi lain bakiitu la asuumanna taasica haddii ilaahay sii gaarsiiyo waxa weeye sanadka soo socda sagaalaadkan ku dari doonaa oo markaa wuxuu nebigu khaalifu lyahuuda wanasaara in la khilaafo haddii xataa cibaada la keli noqdaan oo diintu ay amartay maalinkaasaa ku jirta oo aadka u fadli badan toban arrimood marka oo yacni waxa weeye muxaram awalkeeda ah ee culummadu waxay ku tilmaameen salafu haadihi al umma dadkii saddexda qarni noolaa waxay yidhaahdeen saddex tobanaad way weynayn jireen sida ibnu rajab alxambali fii ladaa'if almacaarif kitaabkiis uu ku keenayo aahaar fara badan wuxuu leeyahay saddexdaa ay weynayn jireen tobanaadka waxaa weye tobanka dambe ee bisha ramadaan oo la raadinaya leylat alqadarkii tobankaa dilxijo oo ilaahay ku dhaartay oo udxiyadii iyo ciiddii iyo ayaamu naxriga ay ku jirto iyo tobanka bishan muxaram ee foodda ay nagu soo haysta oo sanadka islaamiga ah ugu horreeya marka muxaram waxaa loogu magac daray qitaal maysan geli jirin qabla alislaam islaamkana ugu sugay safar baa inoo xigta safar waxaa loogu bixiyey baa la yidhi guryaha ayay ka bixi jireen maadaama muxaram ay dagaalamaynin dagaal bay isu diyaarin jireen jaahiligooda guryahay faarujin jireen dagaal bay u diyaargaroobi jireen waxaa xiga bisha saddexaad waa rabiicu alawal soomaali maxay u taqaanaa marka waxay u taqaanaa waxa weeye mawliid maxaa waa bishii nebigeenna u dhashay labayo tobankeedii salawaatu ullahi wasalaamu caleyh rabiic waxaa loogu bixiyey carabta bay yidhahaan waa bil roob badan nebigana waatuu dhihi jiray allaahuma ajcal ilqur'aana rabiica qalbii wa nuura sadrii وجلاء همي وذهاب حزني إلهو waxaad ka heshaa qur-aanka qalbigayga gugiisa maadaama afarta xili uu roob badan yahay rabiicu thaani baa xiga oo waxa weeyaan labadaas rabiic iyo laba jamaad ayaa israacaya maxaa yeelay lamaana waaye waxaana isagana uu taabic u yahay rabiiculawalkii hore rabiicul awal marka waxay u yaqaaneen maalmadoo mawliid soomaalida rabiicu thaanina waxay yidhaahdeen maalmadoone yacni soomaalidu inay aad u tixgelin jireen bilaha islaamka ay ku xisaabtami jireen baad meesha ka arkaysa jamaadul awal meel hore qolada qaarkood reer koonfurta waxay dhahaan miliin hore jamaadul aakhir miliin dambe rajab oo cismaan bay dhihi jireen oo macnaha dadka xeebaha degaa hermarkoodka ama reer kismaayoodka ama herbaraawaha ah oo dadka kale aad moodo dadka xeebaha degan weeye oo xogaha ilbaaxnimaduna ay wax badan meesha ka soo degatay waxay yidhaahdeen yacnii aroosyada wakhtiga ay guursan jireen baa u badnayd bishaas waxaa kaloo la yidhaahdaa dhallinyarada xeebaha degan baa bisha rajab ka guursan jirtay shacbaan soon dheeray soomaalidu tirahdaan ramadaan waa soon shawaanna bilfuran bay yidhaahdeen dulqacda waa seetaal dulxijana waa carafo labaiyo tobankaas bilood marka waa taariikhda islaamiga ah oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiiba ay ku taariikhaysan jireen ilaa an taquumu saacana dadka muslimiintaa la rabo inay taariikh ka dhigtaan taariikhan ayaga ahayn ma lihin taariikhaha kale ee ay yidhaahdiin ma arkaysaa miilaadiga ah ama qoraxda lagu xisaabsado waxaa weeye taariikhdii ma arkaysaa mushrikiinta iyo waxa weeye yuhuudda iyo nasaarada ay ku xisaabsan jireen annagu taariikh nooma ah waxaa keenay niman la yidhahdo gorgorian one gorgorian two gorgorian tree haddana waxaa ka sii qaaday aliskandaro yuhuud iyo nasaara iskale allah rasuulkiisana wuxuu noo sheegay waxaad raaci doontiin kuwa idinka horreey jidadkooda lug meeshay dhigaan baad dhigi doontiin ilaa ay galaan godmanse lugaaley xataa dakhaluu jaxra dabbin la daqaltumuuh wa fii riwaayatin la tabactumuuh yo rasuulka allow yuhuud iyo nasaara miya yaa kale buu nebiga caleyh salaatu wasalaam waatan toddobiyo toban jeer salaada gudaheeda oon leenahay hayri almaqduubi calayhim wala adaalliin maqduubi waa alyahuud daalliinna waa nasaara waa adigoo odhanayaa kaannaka taquul allaahuma jannibna alyahuuda wa jannibna annasaara fii tariiqihim marka inaad ilaahayna ku barido haddana aadan jidkoodii ka leexanin waa ayaan dara wey dadka intooda badanna waxaa weeye mucaamalaadkoodii iyo dhan walba waxaad arkaysaa inay taariikhahaas wax ku tirsanayaan laakiin ilaahay mahaddii waxaan annagu kaga duwannahay ummadihii hore soomaalida ah ee taariikhdan aad u weynaynayay maanta ilaahay wuxuuna siiyey jamaaca salafiya jihaadiya xarakatu shabaab almujaahidiin xafidahum allahu wa ayadahum binasrih ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala sabab uga dhigay taariikh aan soomaalida hore u soo marin waa waxay ku tirsan jireen laakiin hab dawliya oo nidaami ah waxaad arkaysaa makaatibtii waxaad arkaysaa qadihii iyo maxaakimtii xafladihii meel walba oo ummadda la isugu keeno dugsi qur-aan la furay allah ka dhige boorka u dhegan hijriya ugu dhigan gaaladan arrinkaas aad bay u caragelinaysa maxaa yeeley taariikhdii islaamka ayay kor u qaadeen taana waxaa lagu helay bifadli aljihaad jihaadkaa lagu helay nebiga calayhi salaatu wasalaamna waxaa weeye wuxuuna amray inaan ma arkaysaa yacni khilaafno yahuudda iyo nasaarada marka taariikhdatan annaga aan leenahay oo taariikh alislaami hijri waxaa ugu horeeya sanadka waa muxaram muxaramna foodday nagu soo haysaa marka waa in dadka muslimiinta ah ay xisaabtamaan oo yidhaahdaan maxaan sanadkan tegey kaga faa'iidey ilaa nebigeenna calayhi salaat slam ihtimaamkuu siin jira waxaa ka mid a markay bisha dhalato ma dhihi jirin xoolo badan iyo adduunyo iyo carruur badan kuma alla baryi jirin wuxuu nebiga jideeyey in dadka muslimiinta markay bisha arkaan ay yidhaha allaahuma hiluu calayna biاlamni waaliimaan rabbii wa rabbuka allaah hilaalu khayrin wa rushd ilaahu noogu bil bishaan bil khayr islaam iyo nabadgelyo iimaan iyo ma arkaysaa amni nasiib labada nicmee ugu weyn wey nicmooyinku way badan yihiin nicmat asixa wa nicmat alwalad wa nicmat alcilm kullu waxaasoo dhan nicmatulmaal nicmooyin wey laakiin labada nimce ee qabriga kula geliyey qiyaamaha miisaankaaga lagugula saarayo ayada meeshii aad ka gaadhay uun qiimayntaada ay noqon doonto ima annaar wa ima aljanna waa islaamka iyo iimaanka saa liajligeeda waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala uuna soo gaarsiiyey xilli shareecada ilaahay loo xukuntamayo waxaan soo aragnay dowladihii soomaalida soo maray oo kala duwanaa mustacmarkii ilaa midan hadda taagan oo murtad uu madaxda ka yahay dhammaantood waxay wax ku taariikaysanayeen taariikhdan miilaadiga xataa waxaan ogaa anigu aan dabagalay maxkamadihii hadda dhow soo baxay lixdii bilood maxkamad aan tegin way yareed waxaan u tegay oo fiirinayey bal dukumentiga wax ku kala saxeixanayaan kulligood miilaadiga uga til laakiin balkaalayo imow waxaad fiirisaa xarakatu shabaab almujaahidiin maxaakiimta ay shareecada ilaahay ku xugminayso meel walba tag waraaqdaheeda gedigedi xafiisyadaa ay maamusho magaalooyinka ay joogto boonooyinka wax lagu kala qaadaan dhammaantood hijiri baa ku taal ma arkaysaa waxaan allah weydiisanaynaa subxaana wa tacaala yani fii hada sana yani aan sugayno ilaahay subxaana wa tacaala inuu na gaarsiiyo nagu gaarsiiyo iimaan iyo islaam iyo waxa weye hijra iyo jihaad iyo midnimo ummadeenna soomaaliyada muslimka inuu ilaahay gacnahooda ku mideeyo jihaadka inuu ilaahay ku mideeyo diintiisa inuu ilaahay ku mideeyo subxaanahu wa tacaala waxa uu raalliga ka yahay oo ay cadowgooda arkaan ayaan allah weydiisanaynaa aakiritaankeenna iyo nolosheenna ilaahay gacantiisay ku jirtaa inuu ilaahay shahaado khaalisanna siiyo wa shakara allahu xusna istimaacikum wasalaamu allahi calaykum waraxmatuh wabarakaatu
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kataib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaalkii soddonaad ee lagu soo bandhigayo waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta waxaana muuqaalkan lagu soo bandhigayaa guddiga oo raashin qaybin ka samaynaya tuulada helo bannaan ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu beddelnay
حسن عبد الرحمن حسن حسن
ها ها ابو
اللمي عبد الله
هذا صعود ادمي كاسات
بسم الله الرحمن الرحيم anigoo eh cabdiraxmaan axmed odowaay waxaan rabaa inaan sheego anoo ka imid tuuladii jicibow oo helo bannaan walaayada ay raashin noogu keentay raashinkaasoo ka kooban bur beliis sokor iyo siliid ka kooban ay walaayadana siisay waxaan rabaa inaan walaayada u mahad celiyo siday noo taakulaysay guddiga abaaraha noo yimideen guddiga abaaraha raashinkay noo keeneen oo bur iyo bariis iyo siliid ka kooban aan ugu mahad celinaynaa walaayada ilaahay waxaan ka baryaynaa walaayada inuu kor ka dhigo oo gaalada ilaahay naga jibiyo oo muslimka ilaahay qaweeyo oo walaayadana yacni kor alle ka dhigo guddiga guddiga abaaraha iyo gurmadkan waa ku mahadsan yihin oo walaayada ka socdan waa ku mahadsan yihin annagana beriga raashinkaas waa ku faraxsannahay walaayada ay noo keentay si fiicanan ugu faraxsannahay magacaygu magacuu baruur mumnaan ilaah insha allah waxaan ka imaaday qoxley tuulada qoxley oo halbanaha hoos imaanayso hadda halbanaanan joogaa raashinaa nala siiyey walaada islaamka ayna siisay raashinkaas waxaas ka kooban yahay bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid insha allah aadaa loo tabnaay insha allah maxay ahayd xolihii iyo dadkii abaara haysay aaday mataqaana u tabnaayeen waxaan ugu mahad celinaa mid koobaad allaha subxaana wa tacaala marka labaad mahadda lamaad waxaa iskale walaada islaamka waxaan ugu ducaynaa ilaahay in iskor ka dhigo gaalan ilaahay jabiyo anigoo muuse soomana goosaar le yidhaaho waxaan ka imiday tuulada jicib ou layidhaaho saakayna waxaan joognaa tuulada helo bannaan walaayada waxayna siisay bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid ilaahaana ku mahadsan aana ugu mahad celinaynaa bismillaahi raxmaan araxiim anigoo magacayda la yidhaahdo muuse maxamed sagaarow ka imid tuulada jicibow imaannay tuulada helo bannaan maanta joogno waxaa nala siiyey waxaa nala siiyey bur iyo sokor iyo bariis iyo saliid walaayada way ku mahadsan yihiin oo u mahad celinaynaa alxamdulilah raashiinaana loo siiyey oo bur leh oo bariid leh oo sokor leh oo saliid leh aana loo siiyey walaayadoo ku mahadsan tahay kor allah ka dhigo disaakalla ha kheyr gaalada halla ha jebiyo maanta waxaan joogaa tuulada helbanaan oo raashin ay inoogu keentay walaayada islaamka ay inoogu keentay raashinkaas oo ka kooban raashinkaas oo ka kooban bariis bur saliid sokor walaayada intaas waa ugu mahad celinaynaa ilaahay gacantii korasiyaha ka dhigo garabkeeda mxunaa allah ha galo intii mxunaa intaan soo deeqdo soo xuntan ajir xasan allah ka siiyo miisaankooda qiyaama allah u kabo ayagana camalkooda mxunaa allah ha weynado
سيد الله كان حقه مع الله طالع في حدو
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markana waxaad ku soo dhowaataan warbixin kale oo ka mid ah warbixinnadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe waana xalqadii labaatanaad ee uu inoo diyaariyo cabdulqaadir maxmed rabbaani oo kal hore halkaasi safar ku maray deegaanka aboorey waxa uu ka mid yahay deegaanada hoos yimaada buulaburte ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan halkaasoo laba sano ka hor uu ka dhacay dagaalo faraha looga gubtay oo lagu jabiyey xulafada salibiyiinta maraykanka iyo murtadiinta kuwaas oo deegaanka ka geystay dhibaatooyin isugu jiray dil boob barakicin iyo tacadiyooyin ka dhan a bulshada deegaanka dhacdooyinkii urkutaallada ku reebay ee laga soo calaamadeeyay deegaanka kuna abuuray argagaxa daran ayaa waxa uu ahaa markii rag ka tirsan dadka deegaanka ah ay maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ku weerareen guryahooda kadibna ay iyaga oo nool ka jareen xubnaha ugu qaalisanee jirkooda taasoo aanu jirin cid kala xisaabtantay murtadiinta marka laga reebo in la masuq maasuqay dhiigga dhallinyaradaas oo xaqooda lagu duudsiiyey xeerbeegti iyo xeelad siyaasadeed oo uu watay afar jeebla ka macaasha hilbaha iyo dhiigga kuwa dad u xiga sida uu iigu waramayo oday ka mida dadka deegaanka ah oo lagu magacaabo axmed aadan nuur waxa uu ii sheegay maalinka falkaasi wuxuushnimada deegaanka ka dhacayay in ay ahayd maalin aysan weligood iloobi doonin taariikhda wiilashiisii oo iska degan meesha tuulada agteeda degan oo buulo ku ahaa wiil xaas lahaa iyo midaan xaas lahayn labadaba ayaa habeen madow loogu yimid meeshaasaa midna lagu dilay markii la dilay kadib iyo bac looga ritay midna asoo noola looga ritay marka waa la beec geeyo soomanaa kolley la geey meeshaasaa kolley annagoo odayaal annoo ha uga daba tagnay cadowga salibiyiinta iyo murtadiinta kumaysan soo duulin oo keliya wiilasha mujaahidiinta ee al-shabaab ee difaacaya kitaabka allah subxaanahu wa tacaala laakiin hadafka duulaanka ayaa ahaa mid lagu tumanayay cirdiga iyo sharafka muslimiinta iyadoo sidoo kale cadowga uu burburiyey dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha ee magaalada goobihii waxbarashada masaajidii ku yeelay magaalada iyagoo la dagaalamay wax kasta oo ka tarjumayay shicaarka diineed ee ay leeyihiin muslimiinta hadafka murtadiinta masriigtayaasha ah ayaa dagaalka waxay ka lahaayeen aragti gaaban oo ku ekeed un mashruuca igu sawirta lasoo qaatay ee murtadiinta qayilaada gowsaha ay ku dhaafsanayeen iyagoo ummadda ku marin habaabinayay halheesyada baalxufleynta beenta ah ee ay u meeriyeen asiyaadooda silibiyiinta maraykanka iyo xulufadiisa iyo dadka deegaanka oo looga faa'iidaystay duruufaha dhaqaale iyo roob la-aanta ragaadisay muddada dheer taasoo ay usii dheereed in dadka deegaanka dhallinyaradoodii dabka lagu shitay intii uu socday mashruucii marqaan ku bedelashada dadka nool ee ay deegaanka ku iibsadeen saraakiil murtadiin ah oo heeb ahaan kasoo jeeda deegaanka dhanka kale caruurtii ay dhaleen murtadiintaas dibadaha u dhoofsaday axmed aadan nuur oo ah oday ka tirsan dadka deegaanka oo aan ku waraystay deegaanka aboorey ayaa iiga waramaya sida cadowga dadka iyo deegaankaba uu u galay qoladan al-shabaabka mugii waddanka haysteen oo hore oo nabad a waddanka oo beledkaanu shidnaay nabadgelya haysana laakiin markii colaadihii dhaceen kolley dowladdu waxaan war ahayn looma keenin shabaab aa la tirtira la iska celiyo ha la bixiyo waa la sifeeyna waxaan ahayn hadda shacab ku kaashiye guryo la-aan ma jiraan guryo la-aan baynu ku kaashiyey dhibaato marka abaare ilaahay iska wato qadar allah iyo colaadaasoo dowladdu sabab u ahayd ayaa dadkan la kulmay shacabka shacabkii marka looma turin danihiisa lama fiirin hadday dowla wax ku taalne dadkan hadda maasha ku gurya baalay wax walo qaba lahayd marka war iyo colaadaas ku hogaanada bayda dowladda iyo shabaabaa la tirtira shabaabna waa tirtirma waayo haddii si kasta gudaha lugta iyo korba loola dagaalay shabaab waxba loogu aali waayo isagoo beledka joogaa looga tegey annaga hadda dhulkaana joogno waxa ugu darnaad meesha lila caduugura iyo aboorra ugu darnaa ku laday lama casaabi karo
halkan waa deegaanka aboore gaar ahaan waxaan soo dul istaagay aargada weyn ee ku taala bartamaha magaalada oo ay ku qoran tahay degmada aboore aargadan waa derbi markaas saddex jaranjaro leh sidoo kale waxaa lagu xardhay magaca degmada aboore sidoo kale waxaa lagu calaamadeeyey rinjiga buluuga ah oo afarta geesna rinji caddaan ah ayaa laga mariyey halka raayada towxiidka ee nuuca caddaanka ah ay ka dulbabanayso magaalada waa astaanta maamulka islaamiga ah ee deegaanka waa halka aan ka soo galay magaalada waxaan usii guurgeli doonaa xaaladda guud ee magaaladan iyo wixii halkan ka dhacay gaar ahaan cadowga maxay ka geysteen deegaankan deegaankan aboorey waxa uu ku suntan yahay waxyaabihii ugu foosha xumaa oo ay cadowga halkan ka geysteen intii ay ku sugnaayeen sidaas oo ay tahayna mujaahidiintu dagaallo culus ayay halkan cadowga kula galeen oo taariikhi ah cadow badan ayaa halkan ku baxay oo hoggaankooda leh iyo sidoo kale maleeshiyaad aad u tiro badan oo ka tirsan kuwa dabadhilifyada murtadiinta dhowr mar ayay murtadiintu halkan ku jabeen dhanka kale magaalada meel ay u fayoodaha ma jirto dhan kasta hadday dugsi tahay hadday masjid tahay haddii guryo ay tahay iyo haddii suuqyadii magaalada intuba ay yihiin dhammaan cadowga cagta ayay mariyeen oo waa ay baabi'iyeen waxay duqeeyaan iyo waxay gubaan ayay ka dhigeen dulmigii iyo joorkii ay faleen maleeshiyaadkii murtadiinta qayladii ka soo yeertay bulshadii deegaankaee lagu soo gardarooday waxay keentay inuu soo degdego ciqaab xagga allah uga yimid murtadiinta waxaana cadowga allah lagu gumaaday gacmaha mujaahidiinta shan iyo labaatankii februari laba kun shan iyo labaatankii ciidamada mujaahidiinta geesiyaasha towxiidka ayaa jiho kasta oo ay leedahay magaalada aboorey waxay uga soo qaadeen weeraro aada u xoogan oo cadowga dhigta dhiigga loogu daray kadib maalmo farakotiris ah oo dagaalka xooggiisa uu ka socday deegaanka waxaa cadowga lagu soo gaarsiiyey khasaare aada u xoogan oo dhimasho iyo dhaawacba leh iyadoo cadowga looga dilay ku dhowaad boqol askari halka tiro intaa ka badanna ay kaga dhaawacmeen hayeeshee tirakoobkaas kuma jiraan maleeshiyaadka dagaalka xaabada looga dhigtay ee murtadiin dagaaladaas waxaa ku halaagsamay saraakiil fara badan iyo qabqablayaal dagaal waxaana ka mid ahaa saraakiishii ku bakhtisay asad cusmaan afrax taliyihii ururka boqol afar iyo lixdanaad ee maleeshiyaadka maraykanku soo tababartay ee danab kaasoo geeridiisa uurku taallo iyo tihiba ku reebtay kooxda riddada soomaaliya sidoo kale maleeshiyaadka waxaa ka lumay silsiladii iyo kalsoonidii lagu soo dagaalgeliyey iyo sheekooyinkii maraykanku niyaddu ugu soo dhisay dabadhilifyadaas ee ahayd cirka ayaan idinka difaacaynaa adinkana dhex moqorta holaca iyo baaruuda aboorey oo hoos tagta degmada buulo burte ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa saaxada iclaamka caan ka noqotay waxaana arinkaa ugu wacnaa hardanka iclaamiga hareeye deegaanka iyo hardankii weynaa oo deegaanka ka dhacay ee u dhexeeya murtadiinta iyo mujaahidiinta oo aan waxba laiskula harin toban maalin kadibna cadowga oo dheg la qabta aan lahayn ayaa deegaanka isaga firxaday kaasoo habqankiisa looga daba tegay iyo sooman iyo deegaanada kale gobolka haddaba dhegaysto isweydiintu waxay tahay aaween halkeebay ka baxeen waxgaradkii iyo ahlulxalli walcaqdigii deegaanka ka soo jeeday ee mar walbaa deegaanka nabadda u raadin jiray haddaba dhegaysto waxaa jiray dadaallo ay mar walbaa odayaasha dhaqanka ay isku dayi jireen sidii ay u raadin lahaayeen nabad ka dhacda deegaanka balse mar waliba waxay cadowga kala kulmi jireen tahdiidaad joogto ah si aanu caqabad uga hor imaanin murtadiinta mashruuca ay ka soo qaateen maraykanka ee ah ugu sawirta ee ximbaarsan duulaanka gardarada diineed waa kan oday kale oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ah oo lagu magacaabo faarax maxamed warfaa kaasoo iiga sheekeeyey inuu cadowga dhowr jeer kala kulmay xarig iyo cagajugleyn hase yeeshee barbardhig ha igu sameeyo duulaanka cadowga ka hor sida ay mujaahidiinta u maamulayeen deegaanka iyo noloshii dadku ay haysteen iyo maantoo deegaanka cadow kusoo duulay iyo dhibaatadii ka dhalatay marka alxamdulilah haddaan nimcaan haysannaa awada meeshaan seexanno bou dhinacaan xaga kaaga dhici doono ma ahan nabadgelya haysanaa waa tahay adeer waxaan ku weydiiyey waxaad wax inooga sheegtaa deegaanka iyo dhibaatooyinkii kala duwanaa ee aad kala kulantay intii ay cadowga ku sugnaayeen halkan maxaase adiga shakhsiyan lagu geysta oo dhibaatooyin ah oo aad tilmaami kartaa meela oon l dad oon ahlaa min meel kasta jooge meela ina liigu xiraa oon mugii oon kini xirnaaya laga tag la yiri cunnimadaydaa loo gegso waa
xaliwaayahe adigana marka nabadoon baad aheedoo nabad baa raadinaysay nabad waxaanayna raadimayn boqorkur waxaad u aadeen waa intaas ninkaaniyaanu waxaan ku dhibaataysanna intaas in colaadda ka reebno in qoroga ka xarayno in nabadgelyo aslaaxino in tiirbira ka dhigno inay walaayada islaamka lagu ogaato beesha aan joogno inay wuxumayna ka dhicin intaas ha u tiriheen waayo wax kaleeto ma socon boqorkuruna uma tegin meeshaan rabnay ama hiigsanaynayna hadda haynaa waata weli adinka marka waddadii aad ku taagan tihiinoo nabadeed waddadii nabadeedaan ku taagannaha allaa lagu waariyo marka qolyihii dagaalka soo qaaday shalay warkiina maqli waayo aaweyn hadda er iyo ciid meelay jiraan maqaan xasagar guurta weydii
aboorey oo keliya ma ahayn halka cadowga lagu xasuuqay ee waxaa jira deegaano kale iyo tuulooyin hoos yimaada deegaanka kuwaasoo ay ka mid yihiin iyo sooman iyo tuulooyin kale kuwaas oo aan socod ku soo maray iyo sooman waa ay haawanaysay inkastoo wakhtiga uu ahaa jiilaal xoololaydaduna ay u naqdoonteen deegaanada kale ka tirsan gobolka ee lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha muxaram ee sannadka cusub waa naga intaas inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوا